iyadoo maalintii shalay maamulka la baxay jubbaland uu shaaca ka qaaday inay la wareegeen degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaa arrintaasi xaqiijiyey dowladda federaalka agaasimo ka tirsan maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalk ayaa sheegay in maamulka dib ugu soo noqday magaalada ay horey shaqada ugu joojisay dowladda federaalka agaasimahan ayaa waxa uu tilmaamay in gadoomiyaha dowladda federaalk ugu magacaaban degmada baardheere uu ku sugan yahay xafiiskiisa islamarkaana uu diiday inuu baneeyo halkaas taasna ay ka dhalatay xiisad iyadoona xaruntan ay soo buuxdhaafiyeen ciidamo aad u badan islamarkaana taabacsan maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo doonaya inay la wareegaan xaruntani abaare lixdii subaxnimo ayaa magaalada xarumihii degmada waxaa si lama filaan ah ula wareegay ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo maalmahan ku howlanaa arrinimaha ayaga inay la wareegaan magaalada muddo bil iyo bar ka hor ayaa xilkii laga qaaday maamulkii gobolka degmada baardheere ee jubbaland kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland intaasi magaalada waxaa ka araminayay maamul cusub oo dowladda federaalka u samaysay degmada baardheere maamulkii isaga ahaa raakay meesha way ka baxeen inkastoo gudaha xafiiska degmada qol ka mid ah uu degan yahay gudoomiyihii degmada baardheere ee dowladda usoo magacaabay ismaaciil shacabdi farax oo weli ku jiri jiray isaga ilaaladiisa gaarka ah laakiin xayndaabka kore ee xarumaha maamulka degmada iyo xafiisyada intooda badan iyo xarunta bulshada waxaa iminka ku sugan ciidamo aad u tir badan oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka jubbaland in gudoomiyihii dowladda federaalka u magacaawday gobolka degmada baardheere lagu qanciyo in uu baneeyo goobta inkastoo guddoomiyaha ismaaciil shacabdi qorax uu ku adkaysanayo inaan marnaba u aqbali doonin go-aan kasta in xilka uu baneeyo haddana xaaladdu waa xaalad cakiran si kastaba aatee waxaa weli taagan xiisada u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka kuwaasoo muddooyinkii dambe ka dhexaysay xurguf siyaasadeed iyadoona maamulka jubbaland ay meelo badan kala wareegeen dowladda federaalka